بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه markii aanu ka soo baxnay nimankii mushrikiinta iyo wixii aan muxuu ahay qur-aanka iyo ay meeshay ka joogeen iyoiyo shirkigoodii iyo mushrikiintii iyo shurakadoodii iyo inayna waxba qiyaamo u qabanaynin haddana waxaan halkan ka sheegaynaa markii laga soo wareegay ninkii la odhan jiray fircoon kii kaleete isagana kibray ee maalka ilaahay ku shubay oo oo qaaruun ahaa yaan qisadiisii hadda ka gelaynaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala inna qaaruuna ninka qaaruun la yidhaahdo kaana wuxuu ahaa inna qaaruuna qaaruun wuxuu ahaa min qowmi fircawna fircoon waxaa weeye inna qaaruuna qaaruun wuxuu ahaa kaana min qowmi muusaa inna qaaruuna qaaruun wuxuu ahaa min qowmi muusaa nabi muuse qoomkiisa marka fircoon ma ahayn fiiri lacagta iyo waxaasuu ugu xishayoo inna qaaruuna qaaruun kaana wuxuu ahaa min qowmi muusaa oo reer bani israa'iil buu ahaa wuxuu ku kibray horta reerkiisiibuu gatayoo wax dadka la yidhaahdo dabadhilifka ee isticmaalka ku hoos nooloo dhan baa sidaa ah waxa uu maalkaasoo dhan ku helay waa dadkiisiibuu iibsaday taasi waa mid fa baqaa calayhi markaasuu haddana weliba ayuu ku kibray tajabbara wa takabbara calaa qowmihi markaasuu issasarraysiiyey kaydka iyo maalka iyo waxuu haysto yuu xaddiisii oo ka dhaqaaqay wa aataynaahu waxaan siinay buuhi ilaahi min alkunuusi waxyaabaha la kaydiyo xaggiisa maa shay baan siinay inna mafaatixahu waxa furihiisa keliya latanuu uu cusbaynayo uu cuslaynayo bilcusbati jamaacadii amba kooxdii ulilquwati awoodda u saaxiibka ahayd waxay yidhahaan tafaasiirtu waa farda weeye waxaa furaha oo lagu khasnadaha iyo bengiga iyo maalka iyo waxaa weeya iyo bakhaarada iyo lagu furayo ay alaabtu taallo yaa waxaa weeye furayaasha keli ah yaa koox fara badan oo faras farda ah yaan qaadi karin latanuu'u cuslaynayso bilcusba waxaa weye latanuu'u bilcusbati kooxdii ulilquwati awoodda u saaxiibka ahayd ee fardaha ahayd baa loo jeedaa id wakti waxaa weeyaan id wakti buu qooqay qaala uu qaala ay yidhaahdeen lahu qaaruun qowmuhu qoomkiisii reer banu israa'iil ahaa ayaa wacdiyey id qaala lahu qowmu waxay ku yidhaahdeen laa tafrax ha farxin farxii la yaqiinay ma aha oo haddii qofka uu farxayo oo ilaahay khayr u keeno taasi wax dhiba ma leh laakiin waxaa le farx batrin wa ashir baa la yidhaahdayo kibir iyo isla weynin inuu inuu muxuaha u farxaan la diidi laa tafrax ha farxin ina allaha ilaahay laa yuxibu alfarixiina kuwa kibro ilaahay ma jeclo oo wabtaqi doon oo dalab fii maa shay aataaka allaahu ilaahay uu ku siiyey oo maalana waxaa weye aakhara ku kasbo waxaa la yidhaha addunyaa masracatun alaakhira weeye waxaan oo dhan meeshii ay ku habboonayd ku bixiyo daarta aakhara ku ibsiyo fii maa aataaka allaahu addaara alaakhirata walaa tansa halmaamin nasiibaka qaybtaadii min addunyaa adduunyadana ku tamatucoo cid kuu diiday ma leh dadku ha ku cibro qaateen moodayo adduunyada inay xaaraam tahay ama gaal baa la siiyey waxaa la leeyahay waxaa qoomkii ninkan maal buu lahaa laakiin waxaa la leeyahay adduunyadana ku tamatuc maalkaaga walaa tansa nasiibaka min addunyaa waxaa weye nasiibkaaga iyo qaybtaada adduunyada raaxada ha eloobin wa axsin samafal kamaa axsana allaahu ilayka alla suu kuugu samafalay walaa tabtaqi ha doonin alfasaada fasaadin fi alardi dhulka ha fasaadinin maxaa yeelay ina allaaha ilaahay laa yuxibu ma jeclo almufsidiina kuwa wax fasaadiyo ilaahay ma uu jeclo soo saa looma waanini bal hadda kibirkiisa ee qaala wuxuu yidhi innamaa in kale ma ahee uutiituhu waa la ii siiyey maalkan calaa cilmin aqoon oo cindii aniga agtayda ah waxaad leedihiin ilaahay baa ku siiyey oo fiimaa aataaka allaahu maxaahay fiimaa aataaka allaahu daara alaakhira waxaan aad daldalaysaan waanadan iyo axsin kamaa axsana allaahu iyo waxaan aad sheegaysaan wax ka jira ma jire qaala wuxuu idhi innamaa uutiitu maalkan waxaan ku helay calaa cilmin cindii aqoon oo aniga agtayda ah waxay qoomkiisa markay wacdiyeen saasuu ku jawaabay kibirka iyo inuu inuu wacdiga aqbalo ka fog wuxuu leeyahay maalkan waxaan ku helay cilmi oo sida wax loo kasbado sida wax loo tijaareeyo sida wax loo kala rogo sidaasaan yaan aqaanaa wax ilaahay uu isiiyey oo jiraay ma jiro waa loo jawaabo wuxuu yidhi awalam yaclam miyuusan ogeyn qaaruun anna allaha ilaahay qad ahlaka inuu halaagay min qablihi isaga hortiisa min alquruuni ummada inuu halaagay man inuu halaagay huwa mankaas qofkaaba ashaddu ka daran oo ka adag minhu isaga quwatan xagga awoodda oo wa akharu ka badan jamcan xagga xoolaha la jamciyey walaa yus'alu lama weydiinayo can dunuubihim dunuubtooda almujrimuuna cid weydiinayo isu haysato oo maxaa loo halaagay in la weydiiyo maxaa waye say can kayfiyati dunuubihim wa kamiyatiha liannahu ilaahay wuu og yahay markaas sidaasuu u halaagay lamana weydiinayo maxaa lidinku halaagay iyo waxaasoo dhan lama weydiinayo walaa yus'alu can dunuubihim almujrimuuna mujrimiinta dembiyalayaalka ah lama waxaa weye lama weydiinayo fa kharaja wuu baxay ninkii fircoon ahaa markii intaa hadalkii ficil buu ku darayoo wax alla wuxuu faras iyo qurux iyo uu hayay oo dhan buu fa kharaja wuu soo baxay calaa qowmihi qoomkiisii tolkiisii yuu fii ziinatihi isagoo quruxdiisii wato ayuu qaaruun soo baxay waxay yidhaahdeen kharaja daata yowmin fii ziinatin cadiima oo dad badan oo saaran oo kulligood dhar oo dahab iyo xariir iyo waxaa fardo oo lagu qurxiyey dahab iyo jawaarihi gabdhihii iyo khilmaankii fii mawkibin xaafilin baahir yuu muxuu ahaayey ayuu yuu la soo baxay fakharaja calaa qowmi fii ziinati qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii yuriiduuna doonayo alxayaata nolosha addunyaa waxaa kuwaa wuu indhase raxaadiyey wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen yuriiduuna alxayaata noloshii doonayo addunyaa ee liidatay waxay yidhaahdeen yaa layta shala yaa layta yaa layta shalaytadanadee lanaa annaga muu noo sugnaado mithla maa shay wax la mida uutiya la siiyey qaaruunu qaaruun la siiyey innahu qaaruunku laduu xarin dheef buu u saaxiib yahay cadiimin oo weyn waa nin aad iyo aad u nasiib badan oo dheef badan baa la siiyey kuwaasi waa kuwa indhasaxraxadi oo intuu uga jeeday wuu ka helay amaa kuwa diinta iyo cilmiga ilaahay siiya waa kuwa wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen uutuulcilma cilmiga la siiyey weylakum halaagiinna eh hawaabullaahi ilaahay hawaabkiisa yaa khayrun ka khayr badan liman qofkii aamana rumeeyo oo wa camila camal falo saalixan camal wanaagsanna sameeyo kaasaa ka khayr badan walaa yulaqaahaa kaana ma helayo oo lama kulmayo inuu intuu ilaahay rumeeyo haddana camal saalixa uu sameeyo walaa yulaqaahaa lama kulmayo ilaa duu xadin ila asaabiruuna kuwa kuwa saabiriinta ah ma ogiyo oo ku sabro adduunyada diinta ilaahayna ku sabro wuxuu yidhi weylakum hawaabullaahi khayru liman aamana wa camila saalixan walaa yulaqaahaa ila asaabiruun martabadaa waxaa la siinayaa dadka saabiriintaoo ilaahay amirkiisa ku sabro sidaas weeye halkaa markay marayso fakhasafnaa waan la gooynay buu yidhi ilaahay bihi qaaruun iyo bidaarihi wax alla wixii guryo iyo uulahaa alarda dhulkii baan la goynay famaa kaana uma sugnaanin lahu qaaruun min fi'atin koox oo yansuruunahu u gargaarayo oo min duuni illaahi ilaahay sokadii wax u soo gurmanayo ma jiro wamaa kaana ma uuna ahaanin min almuntasiriina kii isaga gargaarsan karo oo wax iska celin karana ma uuna ahaanin wa asbaxa markaa waxay ahaadeen aladiina kuwii tamanow tamaniyey makaanahu markuu halaagsamay bini aadamka waa indha ku garaadle e markuu arkay iyo isagiioo dhulkii lala jaray iyo wixii quruxda badnaayoo dhan iyo daarihiisii iyo kanzigiisii iyo bakhaaradiisii tamanow makaanahu bilamsi shalay kuwii tamaninayay sidiisoo kale oo yaa leyta lanaa midla maa uutiya qaaruunu dhahayy yaquuluuna inay yidhaahdaan wey waa yaabe ka'anna allaaha waaba allo alla waa isagoo yabsudu risqa risqiga fidiyo liman yashaa'u qofkuu doono oo min cibaadihi addoomihiisa ka mida oo wayaqdir uu ciriiriyo waxaa weeye calaa man yashaa'u qofkuu doonana wuu ku ciriiriyaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wey waxaa weyda waa kelimo sideeda oo ku tusayso calaa kelimati tambiihin cala alkhata'i watanadum nadam inuu qof ka shallaysan yahay ayay muxuu ahay ku tusaysaa marka waxaa weeye min cibaadihi wayaqdiru lowlaa amana allaahu ilaahay hadduunana manaysanin la khasafa binaa wuu nala goyn lahaa maxaa yeele kaasoo kaleaan tamaninay dembigiisii baan gallay marka ilaahay dhulkuu nala goyn lahaa la khasafa binaa wuu nala goyn lahaa wey waxaa weeye waa yaabe kaannahu waaba iyagoo waa isaga oo laa yuflixu ayna liibaanaynin alkaafiruuna gaaladu ma liibaanaana wakaa qaaruun iyo wuxuu watayba wakaa dhulku u liqeyli isla halaagay ilaahay marka tiibuu iyadana ugu rumeeyey wuxuu idhi tilka taadaas addaaru ee daarta ah guriga ah alaakhiratu ee aakhira ah najcaluhaa waxaan siin doonaa liladiina kuwa laa yuriiduuna aan doonaynin culuwan inay isa sarraysiiyaan fil ardi dhulka dhexdiisa walaa fasaadan fasaadna aan doonaynin walcaaqibatu cidhibta dambena lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqayo ayaa iska leh saasuu yidhi man jaa'a qofkii la yimaado bilxasanati xasano wanaag qofkii la yimaado falahu wuxuu leeyahay khayrun minhaa midka khayr badan buu leeyahayo bicashri amhaalihaa ayaa loogu dhufanayaa ilaa sabcu mi'ati dacfin ayaa loogu dhufanayaa falahu khayru minhaa waman jaa'a qofkii la yimaado bisayi'ati falaa yujzaa laguma abaalmariyo aladiina kuwii camiluu camal falay assayi'aati xumaanta camal falay ilaa maa unbaa lagu abaalmariyaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay camal falaan ina aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ilaa macaad aayaddanna culimmadu waxay sheegeen inay ku soo degtay maka iyo madiine dhexdooda nabiga markii uu haajirayey yuu maka saa u fiiriyey markaasuu yihi wallaahi innaka la axabu albilaadi ilaya dhulka adaan kuugu jeclahay lowlaa anna qowmika waxaa weeye akhrajuunii maa kharajtu ma aanan bixi lahayn marka aayaddan baa ilaahay ugu tacsiyeeyey ilaahayna marka aayadda bixiddaa keliya maahee waxaa layihi dadka qur-aankan kugu dhibayo qur'aankan annagaa kugu soo dejinay marka annagay noo socdaan alla wuxuu yidhi ina aladii allihii farada kugu soo farad yeelay calayka korkaaga alqur'aana qur'aanka kugu farad yeelay laraaduka wuu kuu celinayaa ilaa macaadin macaad buu kuu celin doonaa oo maka ah qul waxaad tidhaahdaa rabbii rabbigaygaa aclamu og man jaa'a qofkii la yimid bilhudaa hanuun iyo waman qofkii huwa isagaba fii dalaalin baadi ku sugan mubiinin oo cad marka saa weye ina aladii farada calayka alqur'aana yaa muxamed waxaa weye laraaduka ilaa macaad laraaduka ilaa maka sidii lagaaga bixiyey waa inuu maka furi doono ayaa ilaahay u ballan qaaday daxaaq wuxuu yidhi nabigu markuu baxay oo juxfa uu gaaray buu ishtaaqa ilaa maka aayaddan baa ilaahay soo dejiyey qul waxaa taha rabbii aclamu man jaa'a bilhudaa qofkii hanuunsan ilaahay baa og iyo waman huwa fii dalaalin mubiinin qofkii oo baadicad ku sugan wamaa kunta ma aadan ahayn nebi maxamedow tarjuu kii rajaynayo waxba aduu kama aadan ogeen an yulqaa in laguu soo ridi doono ilayka adiga alkitaab waxaa weye maa kunta tarjuu an yulqaa ilayka alkitaab kitaabka in laguu soo dejin doono ilayka alkitaabu in lagugu soo riri doono ma aadan ogeyn ilaa laakiine waa lagugu soo dejiyey raxmatan liajli raxmatin oo min rabbika rabbigaaga adigana lagu naxariisanayo ummaddana loo naxariisanayo ayaa laidinku soo dejiyey falaa takuunanna nebi maxamedow ha ahaanin dahiiran ku u kaalmeeyo lilkaafiriina gaalada ha u kaalmaynin innagaa liinoo jeedaa nebi maxamed gaal inuu u kaalmaynaynin taasi waa la hubaa nebi maxamed gaal u kaalmayn mahayo walaa yasuddunaka yuuna kaa leexinin can aayaati illaahi aayaadka ilaahay bacda id unsilad markii ilayka lagugu soo dejiyeyna yaan lagaa leexinin walaa yasuddunaka yaan lagaa leexinin can aayaati illaahi bacda id unsilad ilayka gaaladaa dhinacooda ha u jeerjeersanin waxba ha ku falin wixii adiga lagugu soo dejiyey oo aayaadka raac wadcu dadka ugu yeer ilaa rabbika wadcu nnaasa ilaa rabbika towxiidkiisa dadka ugu yeer walaa takuunanna ha ahaanin min almushrikiina kuwa ilaahay u shariig yeelayna ha ka mid noqonin nebi maxamed baa ilaahay u shariig yeeli maya walaa takuunanna min almushrikiina walaa tadcu ha baryin ha caabudin weeyaan maca allaahi ilaahay maciisa ilaahan aakhara macbuud kale ha la caabudin ilaahay ha caabudin baa la yidhi walaa tadcu ha caabudin maca allaahi ilaahay maciisa ilaahan aakhara ilaah kale laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga ma ogiye kullu shay-in shay la arkaba haalikun wuu dhimanayaa oo waa halaagsamayaa ilaa wajhahu ilaahay ma ogiye lahu lxukmu xugun isagaa iskale wa ilayhi turjacuuna isagaa la idiin celinayaa aayaddu waxay la mid tahay kullu man calayhaa faan wax kasta wuu baabi'i doonaa wa yabqaa wajhu rabbika rabbigaaga wejgiisa ayaa baaqi ayaa ahaanaya duljalaali weynanka u saaxiibka ahaa iyo walikraami karaamaynta halkaa waxaa noogu dhammaaday suuratu alqasas waxaan ka bilaabaynaa halkana suuratu cankabuud waxaa weeye cayayaankaasa wakaa qur'aankii suuratu namli waan aragnay suuratulcankabuudna waa tan suuraddani markay ku soo degtay caqiidada usuusheeda waaweyn oo waxdaaniyada ilaahay iyo risaalada iyo bacthi bacda almowti ayay ka sheekaynaysaa iyo dadka muslimiinta ah in lagu imtixaanay iimaankooda daraaddii marka waxaa weeye wakhti aad ay u darayd oo ahlu maka ay fii aqsaa waxaa anwaaci almixnati wa shidda ay kuay ku hayeen dadka muslimiinta fitne iyo ibtila ay ku hayeen ayay suuraddan aad uga sheekaynaysaa waxay ku bilaabaysaa aliflaamiim axasiba annaasu marka taa ayaad ka fahmaysaa in islaamka muxuu ahaayey wartaduu cani alislaami takhallusan min cadaabi dunyaa qaar baaba intay xamili waayeen gadaal u noqday suuraddu marka ambiyada iyo waxyaabihii mixnadii iyo dhibkii soo maray nebi nuux nebi ibraahiim nebi luut nebi shucayb ayay ka sheekaynaysaa marka dambena duruus oo laga qaatay taasoo dhan ayay ka sheekaynaysaa suuraddu marka waa sidaasoo waa sidii suuradihii aanu ku aqoon jirray maka aanu ku aqoon jirray unbay iyaduna u hadlaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim alif laamiim allaahu aclamu bimuraadihi axasiba annaasu dadkiima waxay u maleeyeen an yutrakuu in la iska dhaafayo an yaquuluu inay yidhaahdeen aamanaa afka inay ka yidhaahdeen aamanaa in lagu dhaafayo oo wahum iyaga laa yuftanuuna aan la imtixaanaynin ma sidaasay u maleeyeen oo iimaanku inuu sidaa u fudud yahayoo rakhiis u yahay wahum laa yuftanuuna waa istifhaam oo inkaari ah dadku waxay u maleeyeen iyagoon la fidnaynin qowlkoodii ay afka ka yidhaahdeen in lagu dayni laysa laa laysa kamaa danuu laabudda min imtixaanin liyatamayaza alsaadiqu min almunaafiqi nasalat fii qowmin min almu'miniina kaanuu bimakkata mustadcafiina minhum camaar ibni yaasir wakayrahu wa qaala kufaaru quraysh waxay ahayn yu'duunahum inay dhibaan ayay ahaayeen wa yucadibuunahum cala alislaam fadaaqat suduuruhum laabtoodii baa ciriirta bidaalika fa aanasahum allaahu ilaahay baa u wehelyeelay bi haadihi alaayaati wa wacadahum wuu wacdiyey wa akhbarahum ana daalika ikhtibaarun waxaa imtixaan liyuwatinuu anfusahum cala asabri cala aladaa waathabaati cala aliimaani inay ku sugnaadaan marka ayax axasiba annaasu dadkiima waxay u maleeyeen an yutrakuu in la iska dhaafo an yaquuluu aamanaa inay yidhaahdeen wahum laa yuftanuuna iyagoon la imtixaanin walaqad xaqiiqee fatannaa waanu fidnaynay oon imtixaanay aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey falayaclamanna allaahu ilaahay wuu ogaanayaa aladiina kuwii sadaquu run sheegay oo iimaankooda ku run sheegay oo adkaystay iyo walayaclamanna wuu ogaanayaa alkaadibiina kuwa beenaalooyinka ee munaafiqiinta ah oo haddii wax yaroo dhiba soo gaaro waxaa weeye isla markiiba ridoobayo ilaahay wuu ogyahay walayaclamuna alkaadibiin am xasiba maxay u maleeyeen aladiina kuwa yacmaluuna asayi'aati xumaanta samaynayo an yasbiquuna inay naga carari karaan saa'a waxaa xumaaday maa yaxkumuuna waxa ay xukminayaan ayaa yaa xumaaday man qofkii kaana ahaaday yarjuu kii quudaraynayo rajaynayo liqaa'a allaahi ilaahay inuu la kulmo oo thawaab iyo khayr iyo nicmo uu man kaana yarjuu liqaa'a allaahi ay laa yatruku fi dunyaa sudan wuxuu u caddeeyey oo aakhiro waxaa weye ictiraafay oo camal saalixa kaasu laa yakhiibu amaluhu man kaana yarjuu hiwaaba allaahi falyasbir fi اddunyaa cala almujaahadati fii taacati illaahi ilaahay daacadiisa ha ku sabro ilaa uu ilaahay kala kulmo maxaa yeeley faina liqaa'a allahi qariibu lisyaan wa kullu maa huwa aatin qariib wal-aayatu muslimiinta ayaa la sabirsiinayaa man kaana yarjuu qofkii rajaynayo liqaa'a allaahi ilaahay la kulankiisa faina ajala allaahi ilaahay ajalkiisa la aatin wuu imaanayaa wahuwa isagu assamiicu kan maqlaya weeye waxaa weeye qowlkiina wuu maqlayaa alcaliimu niyaadkiinana wuu la socdaa waman jaahada qofkii jihaado oo dadaalo waman jaahada nafsahu biasabri cala altaacati waalkafi can ashahawaati waxaa weye famanfacatu jihaadii inamaa hiya linafsih waman jaahada qofkii dadaalo fa inamaa in kale maahe yujaahidu wuxuu u dadaalayaa linafsihi isaga naftiisa ina allaha ilaahayna lahaniyun wuu ka deeqtoomaa cani alcaalamiina caalamkao dhan ilaahay wuu ka deeqtoomaa waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsan camal falay lanukafiranna waanu ka asturaynaa ka asturaynaa canhum iyaga xaggooda sayi'aatihim waxaa weeye sayi'aadkooda macaasidooda iyo xumaantooda waanu ka qarinaynaa oo kuma fadeexaynayno aakhiriyo adduunka midna walanajziyannahum waan ugu abaalgudaynaa axsana aladii kii kan ugu wanaagsan kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay camal falaan kii ay ugu taqwo badnaayeen oy ugu ikhlaas badnaayeen oy ugu khushuuc badnaayeen kaasaa loogu wada miisi wawasayna alinsaana biwaalidayhi aayaddana waxaa weeye saan horay ugu sheegnay ilaa afar iyo shan goor ayay qur'aanka ku soo noqnoqotay sababu nusuulkeedana waxaa weeye sacad ibnu abi waqaas ninka la yidhahda wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa rajulan baaran biummii hooyaday baan baari um ahaa falammaa aslamtu markaan islaamay qaalat waxay tidhi maa haada addiina aladii axdadta yaa sacdu waa maxay diintan aad noo keentay latadacanna diinaka diintaada haadaa waad ka tegay awalan waxaa weeye aw laa aakulu walaa ashrabu anugu waxna ma cunayo waxna ma cabayo xataa amuuta ilaa aan ka dhinto oo fa tucayara bii ligu kaa ceebiyo fayaquulu wuxuu oo lagu yidhaahdo yaa qaatila ummii hooyadii kii dilayow qultu waxaan ku idhi laa tafcalii ha yeelin yaa ummaa hooyaday fa innii anugu laa addacu diinii diintayda haadaa lishayin waxna uga tegi maayo abadan weligay qaala wuxuu ihi famakastu famakasad way nagaatay yowman habe maalin iyo waleylatan laa ta'kulu fa asbaxad way waabariisatay qad juhidad iyadoo dhibtootay huma makasad yowman aakhara waleylatan habeen iyo dhalaar kalay joogtay laa ta'kulu falamaa ra'aytu daalika markaan arkay qultu waxaan ku idhi taclamiina maad og tahay wallaahi yaa ummaah hooyadeeyoy hooyadeeyoy haddii low kaanad laki hadday ku ahaato mi'atu nafsin boqol naf oo fa kharajad nafsan nafsan ay nafnaf u baxaan maa taragtu diinii haadaa diinkaygan oo haadaa kana lishayin abadan fa in shi'ta haddaad doonto fa kuli cun wa in shi'ta haddaad doontana fa daci iska dhaaf falammaa ra'at daalika markay aragtay yay akalad cuntay fa anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey wawasaynaa waan u dardaaranay alinsaana insaankii biwaalidayhi labadii dhashay xusnan wanaag inuu u samafalo ayaanu u dardaaranay buu ilaahay yidhi maxaa yeelay waa sababkii labaadee adduunka ku keenay waa hooye iyo aabbaha inti aad yareed iyo inta ilaad rajulka ninkas noqotana iyagaa kugu rafaaday oo ku soo koriya oo kugu dhibtoonayey laakiin wa in jaahadaaka haddii ay kugu dadaalaan litushrika bii inaad aniga ii shariig yeesho maa shay laysa uusan ahayn laka adiga bii shayga cilmun aadan ogaansho u lahayn falaa tudichumaa ha ka yeelin maxaa yeelay ilaya aniga yuu marjicukum meesha aad u soo noqon doontaan aniga weeye ilaya marjicukum fa unabbi'ukum waxaan idiin warramayaa bimaa shaygii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad camal fashaan marka waa meesha waa xadiidka meeshuu nabigeena ku soo arooray laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq hooyadaa iyo aabbaha hadday ilaahay ku seejiyaan aakhare markii la tago oo dadka waxay camal faleen loo warramayo hadday ku gaaleeyaan ama faasiq ay kaa dhigaan waxba kuuma tarayaan waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wanaagsan camal falay lanudkhilannahum waanu gelinaynaa oo gelinaynaa fi saalixiina dadka wan wanaagsan ayay wax la qaybsanayaanoo ku dhex daraynaa waxaa weeye waa ta ugu wanaagsan weeye ilaahay wuxuu dadka oo mukhlisiinta ah waxa uu u ballanqaaday munaafiqiintana waa laga fogeynayaa munaafiqiinta waa kuwa marka wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man dad baa ka mida yaquulu odhanayo aamanaa billaahi ilaahay baan rumaynay fa idaa uudiya haddii lagu dhibo fillaahi ilaahi jacala wuu yeelayaa fitnata annaasi dadka waxaaway fitnadiisii ka cadaabillaahi ilaahay cadaabka waxaaway bini aadamka fitnadiisan yar ee adduunyada iyo cadaabka aakhiro ayuu iskala mid dhigayaa kii munaafiq ahaa ka cadaabillaahi wala in jaa'ahum hadduu yimaado nasrun gargaar oo min rabbika rabbigaaga oo dhibkan iyo waxaan uu kacana layaquulunna waxay odhanayaan innaa kunnaa macakum idinkaan idinla jiray waan idinla tukanayna waa idinla soomayna waa idinla salaadaynay sidii noo kalaan nahaaye waxaa weeye na soo dhoweeyo oo waxyaabaha wax naga siiya ilaahay wuxuu ihi alaysa allaahu alla miyuusan ahayn biaclama kii ogaan badan bimaa fii suduuri alcaalamiina caalamka laabtooda waxa ku jiro walayaclamanna allaahu ilaahay wuu ogaano ogaanayaa aladiina kuwii aamanuu rumeeyey walayaclamanna alla wuu ogaanayaa almunaafiqiina munaafiqiintuna wuu ogaanayaa wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ku yidhahdeen aamanuu rumeeyey ittabicuu soo raaca sabiilanaa jidkanaga walnaxmil khataayaakum gafafkiina annagaa dhabarka u dhiganayna eh wamaa hum iyaguna ma aha bixaamiliina kuwa dhabarka u dhiganayoo xambaaraya ma aha min khataayaahum gafafyaalkooda min shayin innahum iyaguna lakaadibuuna waxaa weeyaan way been bay sheegayaan walayaxmilunna way xambaari doonaan asqaalahum culayskooda wa asqaalan culays kaloo maca asqaalihim culayskooda la jiro walayus'alunna waa la weydiin doonaa yowma alqiyaamati camaa kaanuu yacmaluuna waxay camal falayna waa la weydiin doonaa wallaahu subxaana wa tacaala aclam darsigeena halkaa ha ku joogo